بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اخواني في الله ان شاء الله تعالى waxaynu kelimaad kooban ka odhanaynaa mowduuc runtii ahmiyaddiisa iyo qiimihiisa leh balse innagu ahmiyadda iyo qiimaha uu leeyahay hadda aynaan u gudaynin ahna mowduuc qaadan kara wakhti dheer haddii muxaadaraad laga gunto mowduucaasi oo ah taskiyatu nnafsi وأثرها على الأمة أما على الفرد والمجتمع نفta dahirida la dahirayo iyo raadka ay ku yeelato ummadda ama bulshada ama shaksiga laftiisuba maadaama bulshaduba tahay ashkhaas isu tegey runtii waxaynu tilmaamaynaa mowduucani waa muhimatu rusul waa rususha muhimaddii iyo ahmiyaddii iyo hawshii qiimaha badnaydii ay hayeen taasi weeye inay nafta dahiraan oo ay ka nadiifiyaan min alakhlaaqi alradiila akhlaaqda teeda xun ay ka nadiifiyaan nebiguna sala allahu calayh wasalam waxa uu tilmaamay innamaa bucidtu liutamima markaa saalix alakhlaaq aw makaarim alakhlaaq waxaa la ila soo diray inaan dhammaystiro akhlaaqda teeda fiican wixii ummaddu ka haysatay mooyaane wixii kale inaan kamilo ayaa la ila soo diray taskiyatu nafsi marka la tilmaamayo taskiyada luqa ahaan waxay ku soo ururaysaa marka dacal kasta laga eego ee waxyaabaha ay ku soo aroortoo dhan la eego sida saaxibu maqayiisu luqaba uu tilmaamayo addahaara waannamaa waziyaada waa laba macne uun waa shayga in la daahiriyo oo la nadiifiyo iyo shaygu in markaa kororh iyo ziyaada ay ku timaado oo la kordhiyo la siyaadiyo labadaa macne ayaa ay tilmaamaysaa nadiifinta shayga la nadiifinayo iyada lafteedu laba weji ayaa ay yeelanaysaa oo waxa weeye akhlaaqda teeda xun meesha in laga saaro ta wanaagsanna la soo geliyo oo meeshii la dejiyo sidaana waad ku arkaysaa qur'aanka iyo adiladu iyaga oo tilmaamaya oo maalan insaanka haddii uu duqyaan sameeyo masalan faama man daqaa wa aahara alxayaata addunya fa ina aljaxiima hiya alma'wa shakhsiga xadgudubka sameeya ee noloshan adduunyada ee liidata ka doorbida aakhiro ka noocaasi ahi jaxiima hoygiisu weeye wa amaa man khaafa maqaama rabbi wanaha nafsa can ilhawaa fa ina aljannata hiya alma'wa amaa ka ilaahay ishortaaggiisa ka cabsada ee naftana u diida hawada waa taskiyada noocii takhliyada ahayd oo waxa xun iyo akhlaaqda teeda xun meesha in laga saaro waxa weeye jannada ayaa hoy u ah marka runtii waxay noqonaysaa altakhliya qabla taxliya shayga in la daahiriyo ayaa ka horaysa in waxa weeye la qurxiyo qurxinta daahirintaa ka horaysa haddaad xitaa isleedahay shay wax ku shubo dee inaad nadiifisaa ka horeeya inaad wax ku shubato oo shayga wanaagsan wax wanaagsan inaad ku shubato masalan caano iyo wax la mida weelka dee in la maydhaabaa ka horraysa bani aadamkuna sideedaba wuxuu ka kooban yahay waa naf iyo markaa badan weeye annafsu walbadan ama alruuxu walbadan waa naftaa iyo jidhkaa weeye jidhkaa bani aadamka ama dhiig ha noqdo ama biyaha jidhka ku jira ha noqdo ama hilibka ha noqdo ama waxa weeyaan baruurta ha noqdo ama waxyaabahan xadiidka iyo kibriidka iyo waxyaabaha la mida ha noqdo dhammaantii marka laysu wada keeno waa intaa markaynu miisaanada meelaha afuullo soo baxaysa ee anigu toddobaatan baanay anna siddeetan baanay anna sagaashan baanay aniguna masalan boqol iyo intanaana waa intaa aynu arkaynaa marka laakiin shakhsigu waxa uu wax ku yahay kownkanna ku camirayaa qiimana ku yeelanayaa waa ruuxda iyo nafta taasi ayaa waxa weeye uu qiimaha ku leeyahay oo kownkan uu noqonayaa markaa mid ku qiimo leh oo ilaahay qiimihii uu u keenay iyo cibaadadiina gudanaya ahlulcilmiguna waa cabbireen shucarada qaarkoodna waa cabbireen cibaarada iyada ah qur'aankuna si badan buu arrintaa farta ugu fiiqay taskiyada waynuna arki doonaa wax ka mid ah shaacirkii abulfatax albusti la odhan jiray waxa uu yidhi kelimaad ku saabsan arrintaa aynu tilmaamayno oo maalan yaa khaadim aljismi kam tashqaa bikhidmatihi atطلب الربح فيma فيهi khسران أqبل على النفس واsتكمل فضائلها فأnت بالنفس ama بالruuح lا بالجسم إنسان waxa uu tilmaamayaa warka jidhka u adeegayo ee jidhka iyo dhaldhalaalintiisa iyo siduu u buurnaan lahaa iyo umuurihiisa ku mashquulsanow imisaad markaa ku khasaaraysaa markaa jidh uunku dadaalkii aan wax kale ka hooseyn haddii jidhka sidiisa loogu dadaalayo iyada oo markaa muhiimaddii adduunkan loo keenayna la ilaalinayo tan noocaasi yahay ma ceebaysna marka ma waxaad faa'iide ka dayeysaa wax markaa nafta khasaaraheedu ku jiro wax markaa khasaarihiisu ku jiro miyaad faa'iide uga raadinaysaa markaa nafta u jeeso iyo inaad u dhammaystirto fadaa'isheeda iyo wanaagyaalkeeda inaad u dhammaystirto taa ku dadaal maxaa yeelay adigu ruuxda ayaad waxa weeye qof ku tahay jidhka kuma tihid jidhkaagu noocuu u eg yahay qiimahaaga tusin mayso laakiin qiimaha qofka waxaa tusiya sida markaa waxa weeyaan naftiisu ay tahay ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay arrintan taskiyatu nafsi inay tahay ta waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala uu u soo diray rususha waladii bacaa fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaati wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin ilaahay suurat ljumca waa inoogu tilmaamay inuu yahay ka soo diray waxa weeye markaa qoladii ummiyiinta ahaa masalan kuwo waxna akhriya aan markaa waxna akhriyin waxna qorin rasuul iyaga ka mid a oo ku akhrinaya aayaadkiisa dahirayana marka xikmadda iyo kitaabkana baraya ilaahay kitaabkiisa iyo sunnadana baraya haba ahaadeen hore kuwa lunsane rasuulka sala allahu calayh wasalam ilaahay wuxuu u soo bixiyey ummadda iyada ah inuu kitaabka iyo sunnada ku tarbiyeeyo oo uu dahiro oo waxyaabihii xumaan ay ku jireen uu ka dahiro cilmiguna wuxuu wax ku taraa inuu waxa weeye uu dahiraad faa'iideeyo bal ahlulcilmigu way dhaliilaan adilada kitaabka iyo sunnaduna way dhaliishay cidda waxa weeye cilmiga si khaldan u adeegsanaysa waxyaabaha aad ii cajabiyey waxaa ka mid ah maqaal ama odhaah maqaala uu leeyahay ibnu xasmi aldaahiri raximah اllahu tacaala raxmata waasica isagoo ka hadlaya majliska cilmiga iyo golaha cilmiga waxa uu yidhi idaa xadarta majlisa cilmin falaa yakun xuduuruka ilaa xuduuru mustaziidin cilma waajra war markaad timaaddo goob cilmi ha noqdo imaatinkaagu mid cilmi iyo ajar kororhsanaya ha noqdo laa xuduura mustaqhnin bimaa cindak hase noqon ooyay noqonin mid ku kaaftoomaya inta uu isagu haysto ku qanacsan oo ku kaaftoon ha noqonin oo haddaa muxuu rabaa markuu golaha imanayo waxa weeye waa daalibu cahra tushannicuha ow ghariiba tushiicuha marka ha noqonin buu yidhi mid ku kaaftoonoo isku deeqtoomaya oo waxa weeyaan ay markaa ku qanacsan intaa uu haysto oo waxa uu golaha cilmiga ka raadinaya ay tahay waxa weeye simbirirxisho ciddaa cilmiga gudbinaysa ay simbirirxato oo uu hadhow ku dhaleeceeyo ama odhah hariiba ah oo waxa weeye cilmiga nooc markaa aanuu hore u maqanoo hariib ah oo uu markaa faafiyo oo uu intaa faanfaan ka dhigto oo ma taqaanaan waxa noocaasi ah waa mar arrin uu meel si yar uga soo helay wuxuu leeyahay fa haadihi afcaalu laraadil ardaal baan le cafwan fa haadihi afcaalu lardaal taasi waa afcaasha kuwa liita buu yidhi afcaashooda weeye aladiina laa yuflixuuna fi lcaalami abadaa kuwaasi oo aan caalamka weligood ku liibaanayn buu yidhi kuwaasi oo caalamka aan weligood ku liibaanayn marka xaqiiqatan waxaan odhan lahaa marlayba haddaad cilmi baranayso iyo haddaad waxa weeye cibaadaysanayso mar kastaba waxaad u baahan tahay naftaada inaad dahirto oo waxyaabaha xumaanta ah ka saarto oo goob kastoo aad joogtoba taskiyatu nafsi aad la timaaddo cilmiga aynu baranaynaa uu noqdo nafteenna mid dahiraya ee mid waxa weeyaan akhlaaqaha kuwooda xun wax ka mida inoo horseedaya ama xasad ha noqoto ama riyaa iyo istus ha noqoto ama cujbi iyo kibriyaa iyo isla weyne ha noqoto ama huruur marka ha noqoto iyo waxyaabaha la midka ah waa inaanay noqon ee cilmiga aynu baranaynaa waa inuu taskiya inoo kordhiyaa uu markaa ina dahirayo oo nafteenna si badan uu markaa u edbinayo muraadka looga jeedo markaynu soo ururinana waxa weeye waa tadhiiru nufuus wa islaaxiha bilcilmi naafic cilmi kasta maaha waa nafta in la dahiro laguna hagaajiyo cilmiga kiisa waxtarka ah iyo walcamalu saalix iyo camalka fiican iyo wa ficli lma'muuraat wa tarki lmanhiyaat iyo in la sameeyo waxa weeye waxyaabaha wanaagga ah in laysfaro oo ma'muuraadkii in la sameeyo waxyaabihii wanaagsanaa ee laysfaray in la sameeyo waxyaabihii laysu diidayee xumaana in laga tago shaykhulislaam ibnu taymiya umuuraha noocaasiya isagoo tilmaamaya wuxuu yidhi wazakaa fi luqa annamaa waziyaada fi salaax luqa ahaan waxaa la yidhaahdaa zakaaga oo tan marka aynu ka hadlayno ah waxa weeye inuu shaygu kordho oo salaaxi markaa uu u kordho tan noocaasiya weeye yuqaalu zaka shay'a idaa nama fi salaax faalqalbu yaxtaaju an yatarabba qalbigu wuxuu u baahan yahay inuu rabbaysmo ama an yutarabba in la rabbeeyo oo fa yanmuu wayaziid xataa yakmula wayaslux ilaa maa uu ka kaamil noqonayo oo uu ka hagaagayo tan noocaasiya baa loo baahan yahay buu leeyahy kama yaxtaaju lbadan an yurabba sida jidhkuba ugu baahan yahay in waxa weeye la rabeeyo oo laftiisu la koriyo siduu ugu baahan yahay bilaqdiyati almuslixati lah aqdiyada markaa hagaajinaysa in waxa weeyaan waxyaabaha cuntooyinka hagaajinaya jidhkuba siduu ugu baahan yahay in la siiyo ayay ruuxda iyo qalbiga iyo naftuna ugu baahan tahay in waxa weeye la hagaajiyo walaa budda maca dalika min manci maa yaduru taalla jirkeedana wixii waxyeelayay oe akhlaaqda xun ahaydna waa in laga ilaaliyo oo falaa yanmu lbadan ilaa biicdaa'ihi maa yanfacu wamanci maa yaduru jidhku ma hagaagayo jidhka bani aadamku ilamaa in la siiyo wixii anfacayey loona diido wixii wax yeelayey jidhka bani aadamku waad ku xanuunsanaysaa haddaad ka ilaalin weydo waxaa caafimaadkaaga wax yeelaya waxa wax u tarayana aad isticmaali weydo kadalika alqalbu laa yasguu fayanmu wayutimu silaaxahu ila bixusuuli maa yanfacu wadafcu maa yaduru wakadalika azarcu laa yasguu ila bihada waxa uu tilmaamayaa qalbiguna sidaasi leeg isaguna ma hagaagayo mana korayo ilamaa in loo dhammaystiro hagaagiisa oo wixii wax tarayay loo soo xasiliyo wixii dhibayeyna laga celiyo mooyaane beeraha iyo zarcuna sidaasi leeg weeye majmuuculfataawaha jiska tobnaad safxadda sagaashan iyo lix buu saa ku leeyahy marka runtii ahmiyadda mowduucu kelimaadka kooban ayaad mooddaa inay farta ku fiiqayso ina tusinayso oo ah war jidhka bani aadamku siduu ugu baahan yahay wixii wax taraya in lagula dadaalo wixii wax yeelayana laga ilaaliyo ayaa naftaada iyo qalbigaaga iyo umuurahaaga baadiniga ee kuu qarsoon ay u baahan yihiin waxa weeye in lagu sameeyo wax iyaguna wax taraya lagana ilaaliyo waxyaabaha waxyeelaynaya ee nafta dib u dhigaya nebigu sala allahu calayh wasalam xadiiska mucjamu sagiirka ku sugan ee albaanina uu saxiixada ku saxiixiyey marka lambarka kun iyo afartan iyo lix ee saxiixada waxa uu tilmaamayaa nebigu arrintan isaga oo sheegaya oo tacriifinaya oo tilmaamaya alaaثun man facalahunna faqad daaqa طacma اliimaan saddex qofka sameeyaa waxa uu dhadhamiyey iimaankii buu markaa dhadhamiyey oo dhadhankii iimaankuu hayaa saddexdaa nebigu waxa uu ku tilmaamay sala allahu calayh wasalam man cabada allaha caza wajalla waxdahu laa ilaaha ilaa hu qofka ilaahay caabuda ilaahay qaalib ahaa oo waxa weeyaan keligii ahaaye oo inuu keligii yahay qirax laa ilaaha ilaa huwa ilaa xaq lagu caabudaana inaanu jirin isaga mooyaane qofka sidaa qira waa ta koobaad wey ee wa acdaa bixiya zakaata maali xoolihiisana sakadooda dhiiba ee bixiya dayibatan bihaa nafsuh iyadoo naftiisu ay ku markaa xasilloon tahay oo ay ku qanacsan tahay oo aan dhibsanaynin fii kulli caaminna sidaa ku bixiya wazakaa nafsah ee naftiisana dahira marka waa uu weydiiyeyoo faqaala rajulu wamaa taskiyatu nafsi ninbaa wuxuu yidhi rasuulkii allow taskiyatu nafsidu maxay tahay faqaala an yaclama ana allaha caza wajalla macahu xayu kaan nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi taskiyatu nafsiganaan tilmaamayaa waxa weeye shakhsigu inuu ogaado waxa weeye meeluu joogaba in alle la jiro oo ilaahay subxaana wa tacaala cilmi ahaan kula jiroo ka warhayo oo aanu markaa ka qarsoonayn inuu taa ogaado ta noocaasiyaabaa ah taskiyatu nafsi taasi waxay ku xambaaraysaa wixii sanee alla ka doonay inuu la yimaado wuxuu ka awoodayo wixii uu alle u diidayna ile allah arkayuu arkayaa inuu ilaahay arkaye eh oo sidaasuu aaminsan yahay inaanu kula dhiiran rabbi oo arkaya inuu xumaan ula badrheedho ta noocaasiyabay ku xambaaraysaa marka taskiyadu saddexdaa umuurood qofkii laga helo ayaa marka hore xadiisku tilmaamay inuu iimaanka dhadhaminayo laakiin taskiyadii nebigu wuxuu ku sheegay inaad markata mar kastaba muraaqabaturaxmaan aad ku jirto ilaahay korjoogtayntiisa oo aad dareemayso in alla ku arkayo oo aad cibaadada u gudanayso si saxan xumaantana aad ka dheeraanayso waxyaabaha muujinaya marka ahmiyadda ay leedahay taskiyadu ama taskiyatu nafsi qur'aanka dhaaraha ugu badan waa goobta qurhe ay ku soo aroorto qur'aanka sida ay mufasiriintu tilmaameen koob iyo toban dhaaroodoo isku xiga hal meel bay ku soo aroortay halkaa meelna jawaabulqasamkeedii waxaa laga dhigay taskiyatu nafsi nafta in la dahiro oo maala alla subxaana wa tacaala wاshamsi waduxaaha waa dhaartii wاlqamari ida talaaha wاlnahaari ida jallaaha wاlleyli ida yaqishaaha wاsamaa'i wamaa banaaha wاsamaa'i wamaa banaaha wاlardi wamaa daxaaha ونفس وma سwاha فأlhmha فujuurha وتaqwاha waa koob iyo toban dhaarood wey koob iyo toban dhaarood baa alle isu xojiyey maxaa dabeedna la tilmaamay qad أflaxa man زakaaha وaqad khaaba man dasaaha alle subxaanaه wa taعaalى wuxuu tilmaamay markuu ku dhaartay qoraxda iyo iftiinkeeda iyo dayxu marka uu raaco iyo maalinka iyo waxa weeye marka ay faydo ee waxa weeyaan markaa habeenkii iyo waxa weeyaan ay fayde iyo meesha ay ka saarto dayixii iyo habeenku marka uu daboolo maalinkii iyo samada iyo dhismaheeda ama allaha dhisay iyo dhulka iyo balle ballarhkiisa ama fidsanaantiisa iyo ama allahii fidiyey iyo nafta iyo kii ahaysiiyey ee markaa waxa weeyaan kaamil ka dhigay ee iyada oo aan wax nusqaana lahayn abuuray ilaahay waxa uu tilmaamay ilaahay waxa uu u caddeeyey nafta fujuuraha wa taqwaaha dariiqii xumaa iyo kii wanaagsanaa alleh waa u kala caddeeyey nafta subxaana wa tacaala maxaana lagu soo gebagabeeyey waxa liibaanay dhab ahaane intaasoo dhaara waxa loo soo riday oo kownka samo iyo dhul iyo dayax iyo qorax iyo nafta xitaa dhan ee markaa la taskiyeyna wuxoo dhanba ashyaadaa waaweyn iyo ilaahay inuu isku dhaarto marka wamaada man bimacnaa lagu macnayo mawsuulo laga dhigo intaba waxa ilaahay uu koob iyo tobankaa dhaarood isugu xejiyey waxa liibaanay man zakaaha ay man zakaa nafsah kii naftiisa dahiray ee ka dahiray akhlaaqda teeda xun ee waxa weeye dariiqii nebiga raacay sala allahu calayh wasalam nebigana kaana khuluquhu alqur'aan wa innaka la calaa khuluqin cadiim masalan ee nebiga dariiqiisa raacaya akhlaaqdaa wanaagsan kaasi baa liibaanay waxaana hoogay oo khasaaray man dasaaha kii waxa weeyaan naftiisa qariyey ee aasay am yadusuhu fi turaab ciidda geliyey kaasi baa markaa khasaaray baa leeyiy intaasoo dhaara alle wuxuu u riday oo intaasoo dhaara loo sameeyey nafta taskiyadeeda inay liibaan oo dhani halkaa taallo khasaaroo dhanna uu ku jiro taasoo laga baaqdo oo nafta waxa weeyaan macaasida iyo markaa gaalnimada iyo akhlaaqaha xun oo dhan lagu markaa qariyo waayo taskiyatu nafsi nafta kor bay u dhigaysaa way qaadaysaa waa sarrayn amaa cadamu taskiya waa hoosayn qof ciidda isgeliyey kama duwana qur-aanka waxaad arkaysaa qofka hooseeya laba macnoba in aad loogu cambaareeyo lagu tilmaamay inuu yahay qof is-aasay oo dhulka isgeliyey boodhka rafanayoo ka kac laga kari la'yahay iyo mid waxa weeye isku dhejinaya hadduu doono yuu dhexba gelina isku dhejinaya oo ilaahay subxaana wa tacaala markuu ceebaynayo qofka cilmiga bartay ee ku camalfali waaya waxaad arkaysaa inuu bihada almacnaa oo kale ka cabirayo واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث waxaad arkaysaa ilaahay inuu tilmaamayo kaa waxa weeye warkiisa la leeyahay ha lagu akhriyo oo ah mid waxa weeye aayaadka ilaahay uu siiyey oo dabadeedna ka xuub siibtay oo hawadiisa raacay oo shayddaanka iska daa in shayddaankii uu raacay shayddaankii baa isaga dabagalay oo kuwa lunsan buu markaa ka mid noqday ee baadiyaysan ee qaawinta ah ilaahay waxa uu tilmaamayaa haddaannu rabno aayaadkayaga kor baannu ugu qaadi lahayn maanaa aayaadku korrayn bay faa'iidaynayaan haddaad nafta tasgiyayso qof saraad noqonaysa kor baannu ugu qaadi lahayn walaakinahu akhlada ila alardi laakiin dhulkuu isku dhejiyey isagaan ogolayn in la qaado haddii lagu yaado ha lagu qaado dhulka isku nabta ka war war aan kukaciya adlagu leeya aad isku sii nagaadhiso dhulka ilahay wuxuu leey dhulku isku dhejiyey mar haddaad dhulka isku dhejisay dee ma rabtid waxa weeyaan sarrayn miaal la arkana ka ugu xunbuu alla ku tilmaamay oo ah ay carabka laalaadinaya khalaa'iqda kale iyo makhluuqaadka kale ee iminka aynu aragnaa waxay carabka soo saaraan mar ay dhibaata hayso qaalibka saasa lagu yaaba mar dhib hayo ayaa carabka laalaadiyaa oo haraad iyo wax ka qaalib noqdeen waa laga yaaba inaad aragto xayawaan meelaha carabka lulaya laakiin eygu mar layba waa laalaadinaya haddaad maantaba wax kastoo wanaagsan siisoo nasiso oo istaad halkiisaa ku nasto ha ku qaboobo carabka waa laalaadinaya haddii waxa weeye aad baacsatana carabka waa laalaadinaya mar layba waa laalaadinaya marka ilaahay arrintaa wuxuu miaal uga dhigay qofka cilmiga iyo aqoonta leh laakiin cilmigiisi wax nafciya yeelan waaye wax allaaliya wax nafciya uu yeelan waaye haddii wax la baray iyo haddii layska daayaba maxanaa taskiyatu nafsi baa meesha qaba naftiisu ma dahirna cilmi kastaa qofka ma dahiro cilmiga naafica ahunbaa wax dahira marka mar layba liibaantu waa in naftaadu dahaaro yeelato laakiin inaad cilmi barato maaha mar layba waayo taskiyatu nafsi naftaadu hadday dahirowdo cilmi naafica iyo khayr oo dhan way keensanaysaa laakiin waxa weeye haddaan cilmigaagu naafic ahayn oo aanu cilmi naafic ahayn taskiyatu nafsi ma dhalinayo naftaadu inay dahirowdo ma dhalinayo waxaa laga yaabaa inaad markaa noqoto markaa ra'su lbidca ama ra'su kulli dalaalin baadi dhammaanteed ama bidco iyo balaayo iyo kufri inaad horseed u noqoto baa laga yaabaa marka runtii taskiyatu nafsi waxaa muujinaysaa inaad aragto ilaahay subxaana wa tacaala koob iyo tobankaa dhaarood dabadeed siduu u tilmaamay inay waxa weeyaan liibaantay oo si dhaba e xaqiiqo eh ay liibaantay ciddii nafteeda daahirisay ayna khasaartay ciddii nafteeda ciidda gelisay ee daahirin weyday ee waxa weeye markaa nijaastii kufriga iyo markaa macaasida gelisay inama almushrikuuna najas waa najaasa macnawiya markaa mushrikiintu iyagaa nijaas ah marka waxa weeye shirkigii wuxuu keensanayaa iyo gaalnimadii nijaasa macnawiya taasaa la rabaa in layska daahiriyo sidaas si leeg waxay keensanaysaa macaasidii iyaduna rijsi iyo qurun oo iyaduna waxaa loo baahan yahay in la yska daahiriyo oo waxa weeyaan qofku uu iska markaa fogeeyo macnahaasoo kalena nusuus kale way ugu timi qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasallaa waxaa liibaanay cidda isdaahirisay cidda isdaahirisay ee rabbigii magaciisana xustay ee tukatay marka waxaad arkaysaa waxa weeye liibaan inuu alleh u tilmaamayo ciddaa waxa weeye nafteeda daahirinaysa ama aayaadka kale maalan waman ya'tii mu'mina qad camila saalixaat fa ulaa'ika lahum adarajaat alculaa ilaahay uu tilmaamay kii yimaadda isagoo mu'mina acmaasha wanaagsan sameeya kuwaasi waxay leeyihiin derajooyin sare marka jannaatu cadnin tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha wadalika jazaau man tazakaa maala jannooyin ay hoosto jannooyin nagaanshiiyo oo ay hoostooda ordayso oo ay qulqulayso webiyaal halkaasibay ku waarayaan taasina waxay abaal u tahay ciddii isdaahirisay ciddii isdaahirisay ayay abaal u tahay daaqigii fircoon waxaad arkaysaa nebiyullaahi muuse iyo inay ku leeyihiin war markaa hal laka ilaa an tazakaa war ma kuu sugnaatay inaan markaa aad isdaahiriso oo aad markaa shirkigan iyo gaalnimadan iyo waxaanaad sheeganayso aad leedahay anaaba rabbiya aad ka fogaato arrintaasi mid ku anfacaysa ma taha marka runtii muhiimadda ay leedahay taskiyada naftu waa mid ay dareemeen salafu haadihi alumma adiladuna si badan inoogu tawjiihisay bulshaduna ah ta qura ee ay wax ku noqonayso taqura ay ay wax ku noqonayso hadday doonayso bulshadu maanta dacfigan iyo taagdarradan jira in laga baxo in waxa weeyaan tamkiin la helo ilaahay subxaana wa tacaala dhulka ina makaniyo gaaladan madaxa taagaysa in waxa weeyaan ay inaga hoos marto oo sarraynta iyo ciziga mar kastaba mu'miniintaa lehe si dhaba quwadda maadiga ana aynuuga kor marno oo uga markaa libaysanno waxaynu ku helaynaa nafaheenna inaynu daahirinno taasi baynu ku helaynaa wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaat laystakhlifannahum minhum kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amnan yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay'a masalan waxaad arkaysaa ilaahay inuu u yaboohayo yaboohiisuna waa xaqiiqa in waxa weeye kuwa iimaanka laga helay ee inaga mida ee acmaasha wanaagsanna la yimi in ilaahay uu makaninayo markaa adduunyada marka uuna waxa weeye diintooda uu uga raalli noqday ilaahay subxaana wa tacaala uu markaa ku makaninayo cabsida iyo khowfka ay ku jiraan ee ay mar kasta baqdinta la nool yihiinna ilaahay amni ugu beddelayo waxaasina waxay ku helayaan ay tahay markay salaaddii iyo sakadii iyo markaa tawxiidkii ay xaqiijiyaan iyo cibaadaadkii markay xaqiijiyaan xaaladda noocaasiya ee naftooda ay dahiraan arrinta noocaasiya inay ku helayaan adduunyada cizi marka nebigu sheegay inay ummadu isugu keenqayshanayaan waxa la sheegay waxa ay isugu keenqayshanayaan isugu keen habar wacanayaan inay laba qodobuun tahay xub اdunya wa karaahiyat اlmowt inaynu adduunyadii markaa door bidnay adduunyaduna waa ta qofka siijisa dariiqa xaqa ah hadduu ku dabri waayo ilaahay waxyigiisa subxaanahu wa tacaala oo kitaabka iyo sunnadu adduunyada hadday hagi waayaan oo iyada loo iisho xaaladda noocaasi ah waxa weeye foolxumoo dhani way imanaysaa oo qofku maantaba uu dabagalo uun adduunyo shilinkayga diintu meeshay doonayso ha martee aniga maxaa danee iigu jira maxaa shilinkayga iga soo gelaya arrintu hadday noocaan noqoto xaaladda noocaasiya dulli baa imanaya iyo qofku inuu adduunyada ku baaqi noqodkeeda uun jeclaysto oo uu garan kari waayo waxyaabaha nafta dahira marka cibaadaadka uu jihaadku ka mid yahay ayaa markaa ka mid ah hadduu taa fahmi waayo oo markay soo gaadho nafta iyo diinta uu diinta hormarin waayo oo waxa weeye naftiisu ay la hoosayn weydo oo uu odhan waayo labadooda diintaa mudane naftu waxa weeye wax sii qiimo badan ma aha fii muqaabil diin markay tahay ee diinta markaa muqaabilkeeda ay noqoto ee uu yidhaahdo war wixii la doono diinta ha la bada eh anigu naftayda yaa nafsii ta noocaasi ahi dulliga ay keenayso ayaa uu nebigu inoo tilmaamay waayo nafta dahirani waxay fahmaysaa in ay marlayba ay ka hoosayso markaa diinta wax kastaa inay ka hooseeyaanoo iyadu ta u sarraysa tahay taasi bay fahmaysaa marka runtii wasaa'isha iyo dariiqyada lagu gaadhi karo in waxa weeye nafta la dahiro waxay noqonaysaa in waxyiga ilaahay kitaabka iyo sunnada loo hoggaansamo ibnu qayim aljawsiya arrintaa isagoo tilmaamaya waxa uu yidhi faina taskiyata nufuus musallam ila rusul taskiyatu nufuuska nafta in la dahiriyo waxaa loo sallimayaa oo waxa weeya faraha looga qaadaya waa rususha wainamaa bacaahm اllahu lihadihi taskiya wawallaahum iyaaha waxaana ilaahay uu rususha la soo diray taskiyadan iyada abuu rususha alla la soo diray uuna u xil saaray wajacalaha calى aydiihim dacwaة watacliima wabayaana wairshaada iyaga ayaanu gacmahooda yeelay hadday tahay dacwad ahaan hadday tahay barid ahaan hadday tahay caddayn iyo hadday tahay ku hanuunin ummadda lagu hanuuninayaba fahum mabcuuثuuna lcilaaji nufuusi اlumam ambiyada waxaa loo soo diray buu yidhi in ay daweeyaan nafaha ummadaha ummadaha nafahooda inay daweeyaan ayaa loo soo diray wa taskiyaة الnufuus ashcab min cilaaji اlabdaan wuxuuna leeyahay nafaha in la taskiyeeyaa way ka adag tahay jidhka dawayntiisa wa ashaddu waanay ka sii darantah marka ka waran bal qof iminka odhanaya dawada anaa isu qoraya oo waxa weeye anaa isu qorayo isdawaynaya ummaddoo dhan baa la yaabaysa hadduu yidhaahdo warniya waan xanuunsanayaa oo anaa isdawaynaya wax dhakhtar aan weydiinayaa ma jirto anigaa arrinkaygu ii yaalla saan doona baan ka yeelaya qof kastaba wuxuu odhanaya waryaahay mid qof caadi ahayn ka daah nafta ha ku talaacubine marka shiikhu wuxuu leeyahay naftan aad maantaba ka warwareegayso waxaa leeyahay jidhkan aad maantaba dawayntiisa ka warwareegayso ee laga yaabo ciddii lahayd inaad u dayso war tanaa ka adag ee waa inaad rususha faraa uga qaadaa labada tanaa ka adag hadalkaa isagoo sii wata wuxuu yidhi faman zakaa nafsahu biاlriyaada wاlmujaahada wاlkhalwa alatii lam yaji biha اrusul fahuwa kalmariidi aladii yucaaliju nafsahu bira'yihi wa ayna yaqacu ra'yuhu min macrifati اطabiib waxa uu tilmaamayaa shaksiga qaabkan suufiyadu ay sameeyaan waxa weeyaan waa khalwaynayaa iyo riyaadaad iyo markaa qaabab ay jidhka u dhaqdhaqaajinayaanoo xadrooyinka iyo waxyaabaha la midka ah leh baanu nafta ku cilaajinaynaa oo naftayada taasaad tarbiyaynaysaa kuwa noocaasi leh arrintaasoo ah buu yi waxaan rusushu la iman ee raba nafta inay taa ku rabeeyaan oo le waa ku jebinaynaa nafta wuxuu ka dhigan yahay qof bukaa oo yidhi ra'yigaygaan isku dawaynaya wax dhakhtarana uma baahnin taasuu ka dhigan yahay buuyii marka wuxuu yidhi farusul adibaa'u lquluub rusushu waa quluubta dhakhtaradeedii weeye falaa sabiila ilaa taskiyatiha wa salaaxiha ila min ariiqihim nafta lama dahiri karo lamana hagaajin karo ilamaa waddadooda wixii soo maray rususha mooyaane iyo wa calaa aydiihim iyo wa bimaxdi اlinqiyaad iyo wاtasliimi lahum wallah اlmustacaan madaarij saalikiin juska labaad safxadda saddex boqol iyo lix iyo konton waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye nafta daahirinteeda iyo hagaageeda dariiqa rususha iyo gacmahoodu halkaa ay iyagu dhigeenun in loo daynayo oo aan laga qaaday oo waxa weeyaan inqiyaad qura oo iyaga loo hoggaansamo oo la isu dhiibo inay taasun ku ansaxayso ee wax kale oo la dhoobdhoobo oo marka qarni la gaadhoba la yidhaahdo bulshadu casrigan mar hadday joogto waxay u baahan tahay waxyaabaha noocana in la sameeyo waxyaabaha noocan ay ku hagaagaysaa sida qaarkood xilliyadan dambe oo kale ay siyaadeen dacwaddu waxay ku hormaraysaa guruubyo iyo kooxa kooxaysi iyo waxyaaba noocaasiya in la sameeyo ayaa waxa weeyaan naftu ku rabaysmaysa dacwaduna ku hormaraysaa war taasi wax taskiya ah laguma gaadhayo taskiyada dariiqa rususha qura lagu helaa oo loo raaco fahamkii salafu haadihi alumma ay u fahmeen tan noocaasiya baa liibaanta ku jirtaa tan noocaasiya baa lagu badbaadayaa iyaga ayuunbaana looga dambaynayaa ee wax naftaada aad leedahay waxana rabaynaya ama hagaajinaya oo dahiraya waxa weeyaan sax maaha waxyaabaha ay naftu ku dahirmayso waxaa ugu horeeya altawxiidu biاllaah in ilaahay subxaana wa tacala la keliyo o bilcibaada loo sameeyo oo ilaahay tawxiid dhab a loola yimaado hadday tahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo cibaadaadkiisa waxaweya dhammaantood in ilaahay loo keli yeelo oo waxa weeyaan siday tahay loogu dhaqmo ta noocaasiya ayaa keensanaysa naftu inay dahirto waweylun lilmushrikiin aladiina laa yu'tuuna azakaa wahum biاlaakhirati hum kaafiruun ahlulcilmigu in badane waxay ku fasireen hoog wuxuu u sugnaaday gaalada kuwaasoo aan la siin azakaa bimacnaa kelimatu tawxiid laa ilaha illa allah aan la siinin waayo zakaaga tay ku dahirmayeen waa ilaahay waa tawxiidkiisa marka gaaladu waa najaas ma dahirna marka lama siinin wax daahirnaana lama siin aakhirana kuwa gaaloobay ayay noqonayaan iyaga ayaa markaa gaalo ah marka ahlulcilmigu waxay ku fasireen sida masala ibnu cabaas oo kale laa yu'tuuna الzaka ay laa yashhaduuna an laa ilaha illa اllah marka nafta kow waxaa lagu dahiraa in gaalnimada laga saaro oo tawxiidka la qabsado oo waxa weeye laga fogaado bidcada iyo wax kastoo duruq dariiqii rususha markaa ka leexsan taasina waxay keensanaysaa in waxa weeye quluubta ay dahaaro qaadato oo waa xubinka hadday hagaago jidhka inta kalena hagaagayo sida nebiga ka sugan sala allahu alayh wasalam marka iqaasatu lahfaan ayaa ibnu qayim waxa uu ku tilmaamayay isagoo aayaddan ka hadlaya qaala akharu almufasiriina min asalaf waman bacdahum hiya altawxiid shahaadatu an laa ilaha illa allah waliimaan aladi bihi yazku lqalbu fainahu yatadamanu nafyu lilaahiya maa siwa alxaqi min alqalbi wdalika طahaaratuhu waihbaatu ilaahiyatihi subxaanah wa huwa aslu kuli zakaati wanama waxa uu leeyahay in kelimatu tawxiid lala yimaado oo wixii alle ka soo hadhay ilaahnimada loo diido oo laga anfiyo taasi waa iimaanka qalbigu ku markaa dahirmayo arrintaasina waxay keensanaysaa waxa weeye inay qalbigii nadaafad yeesho ou ilaahnimada u sugo ilaahay subxaana wa tacaala asalka dahirnaan kastana taasa u ah dahirnaan oo dhanna tawxiid baa asal u ah sida alle baa u tilmaamay faijtanibuu rijsa min alawthaan wajtanibuu qowla azuur waar qurunka markaa ka fogaada awhaanta qowlka markaa beenta iyo markhaati beenaalaana ka fogaada marka xaqiiqatan dahirnaanta koowaad waxaynu tilmaamaynaa inay tahay tawxiidka oo la xaqiijiyo ummadda muslimiintana maanta hadday horumar rabaan hadday rabaan cibaadaadkoodu inay saxmaan hadday rabaan barwaaqo inay helaan wa an low istaqaamuu cala aariiqa la asqaynaahuma anqadaqa oo ay rabaan inay barwaaqo ka bixi waayaan ilaahay subxaana wa tacaala tawxiidkiisa ha dhabeeyeen ilaahay tawxiidkiisa ha xaqiijiyeen oo ha dhabeeyeen sidaas si leeg salaada ayaa iyaduna waxyaabaha markaa qofka dahirnaanta u faa'iidaynaya kelimatu tawxiid dabadeed noqonaysa oo waxa weeye qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasallaa nebiguna sala allahu alayh wasalam xadiiska abi hurayre saxiixaynka wuxuu tilmaamay war bal ka waran haddii midkiin albaabkiisa uu ku yaallo webi biyo badan ara'aytu low ana nahran aw ana nahran low ana nahran bibaabi axadikum yaqtasilu minhu kula yowmin hamsa maraat hal yabqaa min daranihi shay haddii qofkiin webi albaabka u marayo gurigiisa maalintii shan jeer uu isku daahiriyo wax quruna miyuu ku baaqi noqonaya saxaabadu waxay tilmaameen maya waxba inaanay ku hadhayn nebigu waxa uu tilmaamay mahmaahda iyo tusaalaha salaadaha shanta ah inay sidaasi oo kale tahay yamxu llahu bihina alkhaطaayaa ilaahayna uu gefafka ku masaxayo laakiin bishardi waa inaad u tukato qaabkii nebigu sala اllahu alيyh wasalam u tukanay saluu kamaa ra'aytumuni usalli qalbigaaga oo jooga oo xaadirana waxa weeye aad markaa tukanayso waayo ina الsalaata tanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkar hadday salaadu dhab tahay xumaha iyadaa ka hor istaagaysa marka waxyaabaha wax dahiriya kuwa ugu horeeyo wey waxaa ka mid ahoo kale zakada khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watusakiihim biha marka ka qaad nebi allow sakada ka qaad xoolahooda taasi oo nadiifinaysa oo taskiya u faa'iidaynaysa sidaas si leeg waxyaabaha faa'iidaynaya in nafteennu ay tahaaro qaadato waxay noqonaysaa in waxa weeye laga tago macaasida iyo xumaanta oo waxa weeye sidai aayaadkiiba aynu ku soo arkaynay qad aflaxa man zakkaaha wa qad khaaba man dasaaha marka waa in naftii laga kaxeeyo xumaanta sheekhu islaam ibnu taymiya majmuuc alfataawa juska koob iyo tobnaad safxadda lix boqol iyo sagaal iyo labaatan wuxuu leeyahay maalan markuu umuurahaa soo tilmaamay fakadalika alnafsu waalacmaalu laa taskuu xataa yuzaala canha maa yunaaqiduhaa sidaasi leeg buu leeyahay nafta waxa weeyaan iyo acmaashu ma daahirowdo ilamaa waxa ka soo hor jeeda meesha laga saaro waan cibaadaysanayaa intaasoo xumaanoodna waan ku jirayaa yani isma qabanayso waa inaad xumaanaha meesha ka bixisaa si waxa weeyaan cibaadadu dahaaro kuugu faa'iidayso walaa yakuunu arajulu mutasakiyan ilaa maca tarki الshari fainahu yudanisu nafsa wayudasiiha wuxuu leeyahay qofkuna ma noqonayo qof isdahiray ilamaa uu ka tago sharka maxaa yeelay nafsa danas iyo qurun buu ku keenaya waana aasayaadoo nafta waa xabaalaya dhulkuu gelinaysaa marka arrinta noocaasiya ayaa laga helayaa buu tilmaamayaa sheikhu raximah اllahu tacaala raxmatan waasica waxaa kale oo runtii waxyaabaha taskiyada faa'iidaynaya ka mid ah in waxa weeye maalan mee taa hore aan sii raaciyo waxyaabaha muujinaya in marka xumaanta laga tago waxa weeyaan la helayo in ilaahay naftaada dahiro oo uu hagaajiyo oo akhlaaqda teeda xun iyo waxyaabaha marka laga tago waxaa ka mida ilaahay subxaana wa tacaala suurati nuur markuu ka soo warramay zinada xaaraam noqodkeeda iyo qadfiga markaa dadka muminiinta la qadfo ee mu'minaadka la qadfo iyo nikaaxa zaaniyada gabadha noocaasiyo in la guursayo waxyaabaha la midka ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku gebagabeeyey wlowlaa fadl اllahi عalaykum wraxmatu ma zakaa minku min axadi abada walakin allaha yuzakii man yashaa wallahu samiicu caliim alle waxa uu tilmaamay ilaahay haddii galladiisa lala yahay lama la'a eh uu ilaahay korkiinna yeelay iyo naxariistiisa mid idinka mida ma dahireen alle subxaana wa tacaala laakiin ilaahay subxaana wa tacaala isagaa cidduu rabo dahira isaga ayaa dahira cidduu doonayo ilaahayna waa alle maqal badan oo cilmi badan marka halkaa waxaad ka arkaysaa taskiyadaa in la tilmaamay in laga helayo biijtinaabi daalika umuuraha la soo sheegay ee foosha xun leh ee aayaadkii hore lagaga soo warramay waxa weeye in laga fogaado ayaa waxay faa'iidaynaysaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu markaa nafteenna dahiro oo foolxumada uu markaa ka biiyo oo ay noqoto naf wanaagsan oo ku camal falaysa hadyigii nebiga sala allahu alayh wasalam waxyaabaha kale ahlulcilmigu tilmaameen waxaa ka mid a muxaasabatu nafsi nafta in la xisaabiyo oo aanay nafku naftu taskiye yeelanaynin haddaan lala xisaabtamin bal bacdu salaf waxay tilmaameen sida shariiga wax kula leh cidda aad shuraa ka tihiin sidaad ula xisaabtamayso si ka daran naftaada ula xisaabtan naf yahay intaasoo cilmiya baad baratae waxa weeye maxaad soo kordhisay ee iska kaa beddelay nafta la xisaabtan naftaada waa inaad maxkamadaysaa oo habeen kasta weydiisaa naf yahay halkaad inagu wadaa saacaddaas naftu hadday inaga baxdo ilaan waxaa loogu talagalay adduunyada markaa waxa weeye sida qof raakiba oo kale aw caabiru sabiil ama qof waddo ka gudbaya maadaamay sidaa tahay waa inaad mar kasta maxkamad saaraysaa oo leedahay nafya halkaad inagu wadaa intanoo xan ah iyo intanoo isku dir ah iyo intanoo adigoo aad is ammaanayso oo ilaahayna uu leeyay falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa waxwaya naftiinna idinku ha ku tahaaro xugminina raadiya wixii waxa weeye ay ku daahiroobaysay laakiin idinku ha u dahaaro xugminina ha odhanina waxa weeyaan naftiinna ammaan ha ula dhaqaaqina ha odhannina annagoo kale ma jiro sidaa ha odhannina maxaa yeelay cidda cabsanaysa alla yaqaana ee marka hadiga iyo dariiqa toosanuun raaco ammaanta iyo guruurka iyo kibriyaaga iyo madxiga nafta iska ilaaliya marka waa inaad naftii la xisaabtantaa oo marley aad tidhaahda halkaad kaga sugantay salafu hadihi alumma cabsidoodii laga yaabo hal aayad markay maqlaan inay la ooyi jireen laga yaabo jirhkoodu inuu qabandhacyoon jiray laga yaabo xusuus inay ku reebi jirtay ay xusuusanayaan wixii hore uga tegey iyo waxa sugaya iyo rabbi ishortaagiisa tan noocaasi ee muxaasabatu nafsi naftii inaad la xisaabtanto waxyaabaha kale ahlulcilmigu ay tilmaamaan ee taskiyatu nafsi markaa kuu soo xasilinaya waxaa ka mida adducaa maadaamo shay kastaaba ilaahay gacantiisa ku jiro subxaana wa tacaala maadaamo ilaahay subxaana wa tacaala inoo ballan qaaday haddaynu barinno inuu inaga aqbalayo xaaladda noocaasiya inuu shakhsigu ilaahay u irkado subxaana wa tacaala oo gacmaha hoos dhigto nebiguna sal اllahu alيه waslm kama fii saxiixi muslim xadiidka zayd bnu arqam arrintaa iyadaa waa inagu booriyey waa inagu booriyey nebigu sal اllahu alيه wasalam oo waa ina tusay oo muxuu ku ducaysan jira wa min ducaa'i allahuma aati nafsii taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamowlaaha allahayow naftayda cabsideeda sii oo adaa deeq lehe ilow nafta cabsideeda sii oo cabsi ku arsaaq oo dahir mid wax dahira adaa u khayr badane cid kaloo dahiri kartaa ma jirto rabbiyow dahir maxaa yeelay weligeeda iyo mawlaheeda ayuu irkanaysaa waa adiga cid kale ma aha marka adducaa adducaa laakiin ahlulcilmigu waxay tilmaamaan markaad ilaahay baryayso subxaana wa tacaala lafteeda ee aad rabto inaad isdaahiriso waa inay tahay qalbigaagu mid soo jeeda rabbina aad u tadarucaysaa oo isu dhuldhigaysaa aanad qiranaysaa dembigaaga iyo hoosayntaada iyo nicamka alle ku siiyey si waxa weeyaan aad u hesho duxada in alla ka aqbalo subxaana wa tacaala waayo sayid اlistikfaar manaa istikfaarku waa waxyaabaha nafta taskiyeynaya inaad isdahirinta wey inaad tahy ilow dembigaygadhaaf illa qofaan dembi lahayn ma jira ilow dembiga naga dhaaf macnaa waa isdahirintii markaa ducadaasi maxay ku noqotay sayid اlistikfaar istikfaarta sayidkeeda waxa weeyaan shaksigii rabbi waxdaaniyadiisii iyo rabbinimadiisiibuu u qiray daciifnimadkiisiibuu qirtay wuxuu qirtay inuu dembiile yahay waxa uu qirtay cid waxa weeye uu markaa u irkanayaa inaanay jirin alle mooyaane oo waxyaabaha nafta lagu dahiriyo ma aha duco qura uun waa inay tahay duco koobsanaysa umuuro badan allahuma anta rabbi laa ilaaha ilaa anta bal u fiirso allahayow adigu rabbigay baa tahay aduunbaa rabbigay ah cid kalaan leeahay ma jirto ilaa xaq lagu caabudaan adiga ahayna ma jirto khalaqtanii waadi abuurtay ahaysiintan aan hadlayo ee halkan aan joogo adiga mooyo cid kale ma leh aniguna addoonkaagii baan wa ana cabduk anigu addoonkaagii baanahay wa ana calaa cahdika wa wacdika ma staطaactu allahayow ballantaadii iyo cahdigaadii la gashayna intaan awoodayo waa ku sugnaa hadda alle been ha u sheegine markaad sidan leedahay waa inaad tahay mid dadaalaya oo waa inay kelimaadkani ku qabtaan oo aada isdareentaa ilaahu markaa ballantii aad ila gashayna waa dadaalaya aad baan u dadaalaya marka abuu laka binicmataka calaya wa abuu bidanbi waxaan qirayaa oo aan shaki ku jirin nicmadaadi siisay waan qirayaa waayo nicmatulislaam baabadii siiso aan mid ka weyni jirin nicmadaadi siisay waan qirsanaa bal hadda u fiirso lain shakartum laaziidanakum ilow nicmada waan qirsana dembigaygana waan qiranayaa soo maydaan arag ducooyinka qur'aanka la aqbaray laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min adaalimiin marka ilaahay waxdaaniniman loo qiray xuman laga hufay inaad dulmi falow tahay inaad iscaddaysa waa ka mid marka waxaad leedahay dembiilena waan ahay dembigayga waan garanaya ma ihi mid isdahiraya dembigayga waan qarsana faqfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta bal hadda u fiirso sayid اlistikfaar waxay ku noqotay bal inta umuuroodee qofkaasi qiranaya tahay haddaba rabbiyow ii dembi dhaaf isukaasoon bandhigaye ee dahiroo adigu ii dembi dhaaf ila haddaad ii dembi dhaafta waan dahirmaya ilaahayow iga ii dembi dhaaf yani qodob sahlan maaha maxaa yeelay weli ka hadhi maayee cid aan adiga ahaynoo dunuubta dhaaftaa ma jirto bal hadda u fiirso cid aan adiga ahaynoo dunuub dhaafaysaa ma jirtee rabbiyow ii dembi dhaaf ilaahay subxaana wa tacaala waa alla naxariis badan haddii loola yimaado usluub taskiye lagaga helayo oo sayidulistikfaar iyo kuwa la midkaa ah iyadoo dariiqii nebigana la raacayo sala allahu alayh wasalam waxaan shaki lahayn ilaahay subxaana wa tacaala inuu markaa nafteenna dahirayo oo uu waxa weeye ina siinayo inaynu noqonno waxa weeyaan kuwo dahiran oo ilaahayna uu jannadiisa uu ku mannaysto uu u ballanqaaday kuwa nafahooda dahira marka ikhwaanii fillaah naftayda iyo tiinaba waxaan kula dardaarmi lahaa cilmigaa aynu baranaynaa siiba dalabatulcilmi cilmigaa aynu baranaynaa waa inuu inoo horseedaa taskiyatu nafsi waa in ilaahay subxaana wa tacaala dariiqiisa lagu toosaa waa in khalaa'iqda ilaahay inaga nabad gashaa waa inuu shaksi kastaaba naftiisa iyo ceebteeda dareemaa iskuna dayaa siduu iyada u dahirin lahaa xaaladdaasi buu bulshada kalena anfacayaa xaaladdaasi baa bulshadeennu hagaagaysaa waayo taskiyatu nafsida iyo macaasida oo laga fogaado oo waxyaabaha bulshada isu soo dumaya waayo nebigu sala allahu alayh wasalam safka oo qura oo la toosin waayo ayaa uu tilmaamay latasawunna sufuufakum aw layukhaalifanna allahu bayna quluubikum wa bayna wujuuhikum macnaa quluubtiinna alla isweydaarinaya haddaad safafka sima weydaan oo simi weydaan wallaahaye ama wejiyadiinna alla isweydaarinaya haddii wejiyadeenna la isweydaariyana maxaa dhacaya inaynu iskhilaafno walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum war hadoodina wa aa fashilantaanoo awooddiinnu sidaa ku tagto marka ummadda taskiyatu nafsi waxay u keenaysaa tamkiin arladan inay makansadaan ilaahay diintoodii uuga raalli noqdayna inuu ilaahay makaniyo subxaana wa tacaala inuu khilaafka dhexdooda yaalla alle uu ka saaro oo khilaafka dhexdooda yaalla macaasibaa u sabab ah ee ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka saaro oo ay ummatan waaxida noqdaan ummad midaysan ay noqdaan oo dhiigagga iyo foolxumooyinkan faraha lagula jiro ilaahay subxaana wa tacaala ay noqdaan mu'miniin markaa diintooda ku dhaqmaysa oo alle khilaafaadka iyo dhiigga iyo fitnada iyo dhibaatada uu ka dahiro subxaana wa tacaala ummad bay noqonaysaa barakaadka arlada iyo kuwa markaa waxa weeyaan dhulkaba loo soo saaro iyo kuwa cerkabana loo soo dejiyo cadowgoodana ka qaalib noqdo oo shaydaan ugu horeeya ina shaydaana lakum caduwan fatakhiduuhu caduwa gaaladana waxa weeye ka adkaada ayaa ay noqonayaan waxay noqonayaan kuwo amraadda halista ah ee macaasidu ay keento ee ay sababto ee eydiska iyo waxyaabaha iminka dunida fasaadiyey ay ka mid yihiin kuwo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka badbaadiyo ayay noqonaysaa bulshada istaskiyeysa ee nafteeda dahirta waayo waxyaabahan waxaa u sababa macaasida sida xadiista markaa saxiixa nebiga ka sugan ku timi in waxa weeyaan haddii zinada la muujisto iyo haddii markaa mikyaalka la nusqaamiyo iyo yacnii mid kastaba dhibaatooyinka ka dhalanaysa adilada saxiixa sida ku timi kuwaasoo dhan baa alle ka badbaadinaya kuwaasi oo dhan baa ilaahay ka badbaadinaya marka runtii waxa ay tahay in lagu dadaalo qof kastaaba inuu ku dadaalo naftiisa sidii uu u tasgeyn lahaa ee cilmigan uu baranayaa cilmi naafica u noqon lahaa ee cibaadadan uu cibaadaysanayaa mid maqbuulaa u noqon lahayd oo rabbi aqbalo ee ummadda ilaahay iyo khalqigiisuna uga badbaadi lahaa hadday tahay carabkiisa hadday tahay gacantiisa hadday tahay waxa weeyaan lugihiisa iyo wixii la mida almuslim man salima almuslimuuna min lisaani wa yadih muslimka dhabta ahi kaa weeye marka ilaahay subxaana wa tacaala xaqa hayna waafajiyo ee aynu ku dadaallo kolle mawduucu waa dheeryahay laakiin ma doonayo wakhti badan inaan qaato ee aan ku dadaallo sidii aynu nafteenna u taskiyeyn lahayn ee ilaahay subxaana wa tacaala ugu xidhi lahayn aynuna uga fogaan lahayn xumaan oo dhan allahna xaqa hayna waafajiyo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته